إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar dhabagal oo askar lagu dhaawacay mootooyina lagu furtay ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay duqeyn ayaa maanta lala beegsaday ciidamada ku sugan duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa mar kale raashin ka qaybiyey degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa waxay soo gebagabaysay tartanka heer gobol ee qur-aanka kariimka ah iyadoo ardadii kaalimaha hore galana abaalmarino guddoonsiisay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay war micnihiisu yahay in farmaajo aanu doorasho ogolayn isagoo dhanka kalena ka hadlay iskudayo lagu dili rabay oo uu ka badbaaday naftii hurihii labaad ee galay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye caddaan iyo madooba leh geestiisa uga laayay ayaa waxauu ka tegay dardaarano muhiim ah siddeed askari oo ka tirsan ciidamada maali ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay bartamaha dalkaas intaa waa qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatana u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar askar lagu dhaawacay mootooyin lagu furtay ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka u qalab qaatay inay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka bixitimayay magaalada baydhabo kuna jeeday dhanka deegaanka daynunay oo labaatamiyo kilomitir u jira magaalada baydhabo qorshaha ayaa u dhacay sidii loogu talagalay ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa waxay kusoo dhaceen kamiinka ay dhigeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin rasaas ayaa ooda looga qaaday in muddo ayaanu halkaa dagaal kooban ka socday ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa la xaqiijiyeen halkaa ay ku dhaawacmeen waxaa suuragala in khasaaro intaa uu ka badan yahay saddex mooto oo ka mid ahaa gaadiid ay wateen ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa intii dagaalku socday waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin intaa kadib ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa cagaha wax ka dayay si ay uga baxsadaan ciidamadan xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ee kusoo talagalay in ay xasuuqaan shalay ay ahayd markii duleedka degmada bardaale ee isla gobolka baay uu ka dhacay kamiin caynkan oo kale ah islamarkaasina sarkaal looga dhaawacay maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu magacaabo isaaq subag waxaa sidoo kale halkaasi lagu gubay gaari nooha ah oo ciidanka koonfur galbeed ay wateen afar mooto oo ka mid ah gaadiidka ay wateenna waxa ay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin mootooyinka shalay iyo maanta laga furto maamulka koonfur galbeed marka la isku daro waa toddoba mooto ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta duqeyn waxay la beegsadeen ciidamada ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo madaafiic ayaa la xaqiijiyay in lagu garaacay dhufisyada ciidanka maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka dhawaqa madaafiicda ayaa waxaa laga maqlayay deegaanada ku teedsan halka ciidamadu ay joogaan faahfaahin kama inaan helin wixii khasaare ee gaaray ciidamada maamulka jubbaland ee maanta la duqeeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose mid kamid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka sabiid oo toddoba kilomitir oo keliya u jira degmada afgooye waxaa lala beegsaday ciidamada ku sugan buundada sabiid in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday sidoo kale weerar kaala mid a ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan jannaale muddo ayaa halkaa rasaas laisku weydaarsanayay weeraradan ayaa waxay ahaayeen kuwo kedis ah oo argagax geliyay ciidamada dowladda federaalk ee halkaa fariisimaha ku leh waxaay qayb ka yihiin weerarada joogtada ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsanayso ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo sidoo kalena weeraro ku qaada ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa mar kale raashin waxay ka qaybiyeen degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya waxaa markii labaad degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka laga qaybiyey gurmadkii loogu talagalay dadka ay abaartu saamaysay oo ay bixinaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan ay lasoo gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ay abaartu saamaysay raashinkan gurmadka ahaa ee la qaybinayey ayaa waxay kala ahaayeen bur bariis sonkor iyo saliid dadka ka faa'iidaystay ayaa si aad ah usoo dhoweeyey gurmadkan lala soo gaaray iyagoona sheegay inay kusoo aaday xilligii ugu wanaagsanaa ee ay soo dhowdahay bisha barakaysan ee ramadaan raashin ee walaayada islaamigeena maanta oo kaleeta weligaynu ma arkanay si fiican ee wax walba qaadanay waxyaabaha qaad maxaa ka mid ah marka lagu siiyey waxaalisi loor bur loor bariis loor sokor saddex saliid ha alxamdulilah ilahan ku maadanaya ramadaanka in kusoo meeya alxamdulilah magaca ayga waa xaliimo xuseen maanta maxaad qaadatay maanta waxaan qaatay bariis sokor saliid bur aan qaatay halkee lagugu siiyey waxaa liigu siiyey magaalada jamaame waxaa liigu siiyey walaayada islaamiga ilaahay darajeeyo ilaahay kor ha ka dhigo Ee, magacaaga ku bilow بعيسين عيسى حسن Waay, maanta maxaa lagu siiyey maama علي سي بر بريد إن سكر إن سليد sidoo kale qaar ka mid ah ayaa iyagana dareenkooda sidan ku muujiyey
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay waa cali maxamed xasan waxaan qaatay bur bariis ba- eh, sokor iyo saliid saddexda saliid cadeeya
yaa ku siiyey intaas oo dhan.
walaayada islaamika iyo jubbooyinka degmada jamaame ka waran marka dadka ay abaartu saamaysa maa ka mid ah maxaa lagu siiyey maasha allah tabaaraka allah caddayn camoolan ahaa maasha allah waa i xustay walaayada ay soo xustay dadka taagta daran oo ay gacanta ku qabatayaan ka mid tahay ka waran marka nidaamka wax loo qaybinayo oo lagu siinaya ka waran maasha allah tabaaraka allah xayaa ka lah micnaha yacni mid la soo koobi karo ma ahan wax oo rabsho iyo qashqashaad ah ama foodo ama xabad dhacaysa lama arkaayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xil weyn iska saaray gurmashada dadka tabaalaysan oo ay abaartu saamaysay walaayada hiiraan ayaa waxay soo gebagabaysay tartanka heer gobol ee qur-aanka kariimka ah iyadoo ardadii kaalimaha hore galayna abaalmarino guddoonsiisay warkan waxaa inoo haya haashim cabdinaasir xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa loo qabtay ardadii kaalimo hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee walaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo ka dhacday degmada bu'a qableh ayaa waxaa kasoo qayb galay martisharaf kala duwan kuwaas oo kelimaad ka jeediyey munaasabadda ardadii loo qabtay tartanka ayaa ka kala socotay degmooyinka iyo deegaanada walaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu horrayntii waxaa kelimad ku saabsan muhiimadda qur-aanka kariimka goobta ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka zaban waxaan joognaa qur-aanka maanta lagu tartamayaanu joognaa oo ninba ninka qur-aanka uu ka yaqaano uu ka sharaf badan yahay waa nicmo weyn oo alla subxaana wa tacaala loogu mahadiyo qur-aankan waa kalaamullaahi minhu bada'a wa ilayhi yacuud xag alluu ka soo bilowday isagoona u laaban doonaa maalinta qiyaamaha marka waxyaabahana looga baahan yahay kow maxaa ka mid ah qur-aanku inaan tacdiimuhu inaan weynayno walaalayaal qur-aanku inuu nala weynaado wax weyn aanu aragno ixtiraamuhu wa tacdiimuhu maxaa yeele waa kalaamullahi subxana wa tacaala maxaa kaloo loo baahan yahay tacliimuhu waalcamalu bih in qur-aankii haddii la barto dadkii munaasabadda xaadiray waxaa ka mid ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel kaas oo kelimad bogaadina ka jeediyey munaasabadda nimcada maanta aan joogno oo ilmaheenni maaragta ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisii ay ku tartamayaan ay ka mid tahay allah ayaan u mahadcelinaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin ikhwaanii waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ee soo qabanqaabisay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa maaragtay ardaydii u tartamaysay qabanqaabadeeda iyo juhdigeeda iyo agaasinkeeda wa khaasatan maktabka dacwada waxaan leenahay jazaahum allahu khayran ardayda maanta maaragta labaatanka ah ee mamatalka u ahayd wilaayada hiiraan guud ahaan waxaan leenahay marka ilaahay idiin barakeeya ardayahay waxa aad maanta barateen maanta waxa aad xifdiseen maanta waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala quluubtiinnu ku shubay in badan in badan oo muslimiin ah ayaa maaragta ilaahay tabaaraka wa tacaala u qadarin aan maanta haysanin ee maanta ay ku adag tahay xifdinteeda iyo maaragtay barashadeeda marka waxaan leenahay dadaala waa maaragtay aad baad nooga farxiseen ardadii kaalimaha ka galay tartanka waxaa la guddoonsiiyey amaalmarino kala duwan mid ka mida guddigii tartanka ayaana goobta kaga dhawaaqay soddonka jus haddaan ku hormaro ardayga kaalinta koowaad u galay waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan idriis oona ka socdo degmada ceel cali darajadiisuna ardayga waxay noqotay sagaashan iyo afar dhibic shan ardaygan waxaa lagu abaalmariyey oo lagu jaa'iseeyey insha allahu tacaala lacag gaaraysa laba boqol iyo afartan doolar ardayga kaalinta labaad galay waxaa lagu magacaabaa cabdinaasir macalin cabdiraxmaan ardaygan wuxuu ka socdaa ceel warre marka ardaygan lacag wuxuu helay laba boqoloo doolara ardayga saddexaad oo kaalinta saddexaad galay isagana waxaa lagu magacaabaa saadiq cabdinaasir cuhmaan ardaygan tuulada la yidhaahdo doolo baciid ayuu ka socdaa abaalmarintiisu ninkan waxaa laga dhigay boqol iyo afartan doolar waxaa lagu wadaa ardada kaalimaha hore ka galay tartankan inay u gudbaan tartanka weyn ee qur-aanka kariimka ee ay sanad waliba bisha rabadaan qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay war micnihiisu ay in farmaajo aanu doorasho ogolayn asigoo dhanka kalena ka hadlay isku dayo lagu dili rabay asigoo xalay ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo loogu baruurdiiqayay aamine maxamed oo ka tirsaneed baarlamaanka federaalka taas oo ka mid ahayd dad badan oo qaraxyo dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ku naf waayey ayuu ra-iisul wasaaruhu waxa uu muujiyey sida farmaajo ay kaga go-an tahay in kursiga uu kusii fadhiyo waxa uu soo qaatay maahmaahday ahayd cadkaanu ama ku cunay ama ku ciideeyey in farmaajo uu ku dhaqmayo roble ayaa waxa uu ku goodiyey in doorashada ay qabanayaan waxaan idiin sheegayaa xilligii doorashadaa lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkeegiioo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo afar iyo tobanka abriil ama maqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu alla subxaanahu watacaala idmo asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay amaba ra-iisul wasaaruhu shaaca ka qaaday inay jireen isku daya la doonayay in asiga lagu dilo laakiinse aysan suuro gelin sidaas oo ay tahay waxa uu sheegay inaanay jirin cid hindadi karta waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli laga mayn inaan soo baxo mar horaan dhintay laakiin waa waa noolahay insha allah waana guulaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka maxamed xuseen roble waxa uu muujinayaa sida asiga iyo farmaajo ay siyaasadda ugu kala fogaadeen iyo sida ay isu necbaadeen sida muuqata labada nin mid waliba wuxuu jeclaan lahaa in kan kale dhulku la go-o asiguna uu soo haro naftii horihii labaad ee galay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye cadaan iyo madoobale uu geestiisa kaga laayay ayaa ka tegay dardaarno muhiim ah maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya habeennimadii xalay idaacadda islaamiga ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysigii labaad oo ay la yeelatay mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii cuslaa ee lagu qaaday xerada xalane ee magaalada muqdisho cabdi xasan cabdulle malaaq oo ku magac dheer asad ama garaad islamarkaana ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii xalane ayaa ah dagaalyahanka xalay la baahiyey waraysigiisa cabdi oo da-diisu tahay toddoba-iyo toban jir ayaa in muddo ah ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna ugu dambeyn halgankiisa kusoo qatimay weerarkii xalane ugu horeyn waxa uu ka warbixinayaa waxa ku kalifay inuu fuliyo camaliyadii lagu qaaday xerada xalane nafta akhi falaawaan horta u qasbaya waxaa waay aan nafta intaa bixiyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiisan nabi caleyhi salaatu wasalaam markaan arkin oo waxaa waay aad macaankood marka arkay igu qallifay waxaa ka mid ah ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي تبارك وتعالى عجز ما هنوك شيء إن يجري ضدك كمان ضد نفته إيجي يبسنايو وهواي أنور على عشان بس إيجي يبسنايو مر أنا وحنج إلا هذا أنا ما إلهي تبارك وتعالى أوف مسلم مؤمن أه مجاهد درت وجهاد إيجي دقي أنت وهواي نفته وهواي وأنا هايو أنت إلهي تبارك وتعالى عشان أسكت دونه وهاكل أخي في الله يقول في وهواي diinta ilaahay tabaaraka watacaala maanta maxaa gaalasa cidla ugu tumnaysa waxaway maanta wax aad ilaahay tabaaraka watacaala diinta ku dagaalmaysa maanta waxaa jeclaad ilaahay tabaaraka diinta maanta lagu tuminayo dadka muslaafiinta waxaway oo caruurta dad waayelada ah maanta lagu tuminayo diinta ilaahay tabaaraka lagu tuminayo marka aniga waxaan jeclaaday intaan ma adduun aan joogin ilaahay tabaaraka watacaala naftaan ka iibsado oo dadka muslimiinta si maanta mugdiyo lagu hasuuqayo akhiif ilaa marka waxaan jeclaaday intaan mana nafta ilaahay ka iibsado oo aayadaas aan ka rumeeyo kufaartan afrikaanta maamurtiyiintood insha allahu taala intaan ilaahay tabaaraka wataala lafay ku aadaabo insha allahu taala saasa jeclaaday insha allahu taala mar dhan waan rajayn intaan waxaway dadka muslimiinta u argudo oo diinta ilaahay tabaaraka wataala meeshaan dhigay ku daatay ilaahay tabaaraka intaan shariis lagu hukumo saasa jeclaaday akhiif ilaa isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin adag u diray shisheeyaha kusoo duulay dalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada والله أخي فرين تاس فرين عاد عن حق مهم أيوة مرك قال هذا ما تودن كسر دوشة ودن كذا كسر تقدر إن شاء الله تعالى وحالنا ورتو هواي ودن كين هذا كسر دوشة وصومال أنت جميستان واسوي معدن شاف من جميس كرتان إن شاء الله تعالى صومال وهاجو رك هواي إلى تورد ديس ودقال ما يو وهواي أيس إلى تورد رال أساس وجار لا بس رادنا وحب أن رادنا إذا ما تهرادنا يصير بخشد نحن وهواي تعمل لو صدرة إن شاء الله تعالى عنا وهواي وعرجينا إن هواي لفين ديجين حكين إلى يدون دوانو إن شاء الله تعالى هذا soomaali idinka raaxa amaas u yimaadeen insha allahu taala raaxa kuma noolan karteen insha allahu taala waxaan rajaynaynaa maalin dhowna inteen waxawaa ilaahay tabarka dan gacmi aan idin ilaaminna walaalo kale mujahidiin inta ilaahay tabarka taala gacmi idin ooseeyo insha allahu taala idinoo jab hoogan inta dhabarka lidin saaro insha allahu taala soomaali kala awgi karteen insha allahu taala murtiin maa horta dhilfida ah waxawaa oo soomaaliya wadan gaalada ku soo gaamisay hortoo ku caglalaa maanta maab waxawaa maanta wadankiin muslimiinta waxaway walaalidin ayaa laha suugaya ani waxaway hadda maanta daha mar duulaan soo gaadna gaadhay waxaway murtin manoo kale ani malaa ka jirina waxaa rasuulka sal slam wayiri man bedela diinu faqduluu ninkii diinta bedela dila insha allahu taala marka waxaan leenahay tuubu ilallah tooba idin furan ama waxaway haddii idin gaalada waxawaaye dabadhalf u tiino insha allahu taala aan hadda hamar idinla kulmno dhab xoogan oo dhabarkala idin saari doono insha allahu taala sidoo kale waxa uu la hadlay dadka halganka ka fadhiya isagoona ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka lagula jiro shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay maanta waxawaaye waxaa muuqda badan waxawaaye adduunkan fiir dadka waxawaaye muslimiinta waxawaaye diintooda la gatay oo muslimiintooda la baabi'inayo iska difaayeen waxay tahay in la muuqato xubu dunya wa karihatu lmowt waxawaaye inta adduun jecel iyo waxawaaye geerin abwey waatay shaacirku lahaa idaa man lam yakun min almowti budun fa min alcajizi anta mutajabaana waa hadday geerida laga maarmaan tahay waxaa doolimaa leeyahay inta lagu dhinto fulilimo waan maanta waxaa ma wada fulilimo inta lagu dhimanayo maanta waxaa maxaa kula gudboon hadda ilaahay ku amar intay gaalada la jihaada waa ilaahay tabaaraka watacaala ku amar intay waxaa waaye waxa kasto ilaahay diinta kasoo dhintay la dagaalanta maanta walaalow ma u fadhiisa ad oo ilaahay tabaaraka watacaala diinta maanta la gumaysanayo miyaadan raba inta ilaahay tabaaraka watacaala ku hawaye ku naxariisto miyaadan raba ilaahay tabaaraka watacaala jannadiisa inta ku geeyo akhifila ila miyaadan rabin inta ilaahay tabaaraka watacaala is iyo sharaf kugu noole maanta imaam maalik raxmatullahi caleyh waa taas oo ku leeyahay laa yuslihu aakhiru hadihi alumma ilaa maa asla awaluha ummadan ma izooweyso oo ma sharafayso oo ma karaamoweyso ilaa waxay ummadii hore oo izay oo karaamay ummadii hore waa karaamay waxa weeyaan aljihaadu fii sabiilillah gabagabadii waxa uu dardaaran muhiim ah u diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horta mujaahidiintaas wallaahi bay le maanta sian u jeclay nafteeda amar u jeclay wallahi insha allahu tacaala marka walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaalo sabra isbiruu wasaabiruu waraabidu wattaqullah lacallakum tuflixuun waxaa maanta waan isburin dhammaan idin waa sabraysaan waxa weeyaan inta waawaay xasuusin iyo inta ku adkaystaan waxa waay gaalada waa horta meel kasta laabudda waxaa laga maarmaan ah inta sabartaan oo haddii gaalada tahay haddii kale waxa waaye furunta kale tahayba inta sabartaan waa ka jihaadkan waa mashaqo wey waa yarata makalis waxaa laga yaaba inta jihaad dhab badan maaranka usoo marto haddii idin mu'miniintiina sabra ilo sabra maxaa laga sabra macasira sabra wax kasto ilahay ogolaa laga sabra haddii inay tabarta maa kuji waa saabiru haddana gaalada ila sabartama gaalada waa kasta laga sabra sooma dhibku maad ogeyn gaalada nagaa sabarka insha allahu tacaala marka naftan ha lala dagaalamo maad ugu falan dadka waxaa waaye mujaahid ah naftiisa la dagaalamo meel kasta ayuu joogtay weerarka loo badiyo walaal gaalada weerarka loo badiyo meel kasta maraykan ahaad intaba maraykan sana weerarka loo badiyo maanta waxaa moodayna dhabka waa maraykan wey maraykan weerarka loo badiyo ama kenya hadda weerarka loo badiyo insha allahu tacaala marka waxaan rajaynaynaa inta ilaa maanta naga abaalmariyo marka walaalayaal waa in dardaarma ay tahay inta dikr ilaahay tabaarkada hustaan waxaa waaye adkaaraad adkaar sabaal masaajidka yuqaani fillah weerarkii xalane ayaa lagu dilay afar ka mida saraakiisha reer galbeedka iyo saddex iyo toban ka mida ciidamada shisheeye iyadoona lagu dhaawacay shan iyo toban kale waxa uuna ka mid ahaa weeraradii ugu cuslaa ee dhowaanahanba ka dhaca magaalada muqdisho halkadhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan sideed askari oo ka tirsanaa ciidamada maali ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay bartamaha dalkaasi wararka ka imaanaya dalka maali waxa ay ku waramayaan in bartamaha dalkaasi uu ka dhacay weerar khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan ciidanka dowladda maali weerarkani ayaa waxa uu ahaa mid dhabagala waxaana lala beegsaday kolonyo ciidan oo ku socdaalaysay inta u dhexaysa deegaanada songawiba iyo yakanda oo ka tirsan gobolka mobti sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda maali bayaan uu soo saaray taliska ciidamada ee xukuumadda bamaaka fadhigeedu yahay waxaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraantii sideed ka tirsan ciidamada dalkaasi lagu dilay weerarka gaadmada ah ka gadaal markii dhabaha ay u istaageen rag hubaysan dalka maali iyo wadamada kale ee deriska le ee ku yaala mandiiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa waxaa marar badan ka dhacay weeraro lagu naafeeyey askar dowladahaas ka tirsan kuwaas oo mas-uuliyaddooda ay sheegatay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgasha waddanka maali warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa